deeqdan raashinka ayaa waxa ay isugu jirtay bur bariis caano iyo saliid waxaana loogu talagalay dadkii ay saameeyeen abaarta ka jirta deegaanada jubbaland iyo guud ahaanba dalkeena soomaaliya qoysaskan oo ka koobnaa laba kun oo qoys oo barakacyaal ah ayaa waxaa deeqda soo gaarsiiyey saaka maamulka degmada kismaayo qaar ka mid ah dadkii ay abaartu saamaysay oo ka faa'iidaystay deeqdani raashinka ah ayaa u mahad celiyey maamulka degmada kismaayo waa inaga maxad celinayaa maanta raashinka sida wanaagsan loo qeybiyey marka aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa dee dadka badanaa dhowr nuuc ay isu dhex joogaan dad markii hore xoololay xoolihii ay dhaafeen iyo dad oo haddaba ayagana wax waxay ku gataan ma haysanoo maanta meesha raashinka looga qaybiye aad aynaga mahad celinaynaa arrintaas horta dadkan toddoban iyo toban laba iyo toban waddan oo ka kala imaaday abaanaana keentay kaamkana kaliilaa la yidhaahdaa ee aniga labaatan iyo saddex neef aan lahaa halkaas sac iyo hal dibyaa iga dambeeya wixii kale waa dhammaatay marka alxamdulilah oo u mahad celinaynaa ilaahay maarata intii na siisay oo soo dhiibtay kheer iyo maarata allah siiyo waxaan deganaa degmada haad weyne looley baan ahaa loodii waxna waa iga dhinteen waxna waa ii joogaan alxamdulilah hadda caws baan siistaa fawaafa fadhidaa waana qaala qaadaa waana iska fiicanaa waan laga nahay adinkan hadda maanta waxaan hana siisaan waa u baahanay sharaf baad nagu siisaan khayr allah idin siiyo gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlayay kadib markii deeqda la gaarsiiyey qoysaska ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay deegaanada jubbaland yaha hay-adda khayriga ee towfiiq mas-uuliyiinta kale saxaafadda ciidamada amniga dhammaan waxaa idinku salaamayaa asalaamtu ilaahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaanu joognaa galbeedka magaalada kismaayo halkaasoo laga qaybinayo dadkii xooluhu ka dhammaadeen raashin lagu qaybinayo raashinkaasoo ay noogu deeqday walaalaha yaga isutagga imaaraadka carabta waxaan leeyahay waa mahadsantihiin khayr allah idin siiyo waa idinka mahad celinaynaa waxaan kaloo rabaa in aad ugu mahad celiyo hay-adda khayriga towfiiq oo runtii shaqo ballaaran oo waxqaybin ah maalmaha kan ka waday nawaaxiga magaalada kismaayo waa mahadsantihiin sheekh maxamuud sambuul aad baan uga mahad celinaynaa waxaan u baaqayaa dadka islaamka ah ama cid kastoo waxbixisa dadka shacabka ah oo soomaaliyeed hay-adaha khayrigaah nooc kasta ha noqoto soomaaliya waxaa ka dhacday abaar weyn gaar ahaan jubbooyinka jubbaland gaar ahaan jubbada hoose iyo dhammaan jubbaland oo dhan qaybaheeda kala duwan dadka muxsiniinta waxaan ka codsanayaa in dadkaas lala soo gargaaro oo qof walba haddii alla idmo wixii awoodi kara inuu ka bixiyo oo ku taakuleeyo gacmo kale waxay nama tari karaan dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay isu gurmadaan soomaaliya waxaa lagu yaqaanay dadkeedu dad isjecel isku gurmada cabdirasaaq sheekh maxamed cabdirasaaq africa warbaahinta istaa magaalada kismaayo